فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dad hor leh oo ka mid ah ehelka shacab maraykanka ku duqeeyay gobolka shabeellaha hoose oo hadlay eedayn loo jeediyey farmaajo maxay ku salaysan tahay saaxiibtinimada farmaajo iyo abey axmed yaase dani ugu jirtaa siyaasiyiin ayaa ka hadlaya dowre loo qabtay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan dowre loo qabtay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka gedo xildhibaano ku baaqay in la joojiyo qaadka kenya ka imaanaya si looga hortago cudurka corona iyo xukuumadda federaalka oo durbe ku jawaabtay in cudurka muqdishoba laga helay u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag maraykanka ayaa dhowaan waxa uu duqeyn ka geystay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana duleedka degmada janaale waxa uu halkaasi ku dilay dad shacab ah warar hore soo baxayay waxa ay sheegayeen in afar ruux ay yihiin dadku laakiinse laakiinse xog dambe ayaa iyana waxa ay tibaaxaysaa in dadku ay ahaayeen ilaa iyo lix ruux dadkaas ayaa waxa ay saarnaayeen gaari fudud waxaana haleelay gantaale ay soo rideen diyaaradaha duuliyola-aanta ah ee maraykanka dowladda maraykanku waxa ay sheegatay in halkaasi ku dishay xubno ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin sida ay hadalka u dhigtay dowladda federaalkana waxa ay sheegtay inay iyadu ku lug lahayd arrinta oo ay maraykanka la dishay dadka halka uu ku laayay dhowaan waxaanu sii daynay qaar ka mid a ehelka nin ka mid ahaa dadka maraykanku uu duqeeyey oo muqdisho ka hadlay iminkana waa qaar kale oo ayana isla muqdisho jooga waxaanay ka hadlayaan dhibaatada maraykanku uu geystay walaalkay axmed aadan cismaan oon ceelasha hal saac iskala quraacanay aa waxaan waayey socodkiisii iyo noloshiisii saddex saaminim waxaa la ii sheegay in diyaaradaha maraykanka i duqeeyeen sidaas awgeed dowladda soomaaliyeed iyo dowladda saaxiibada iyiinoo maraykanka in ay nooga garaabaan nagala hadlaan waddanka dowladda ka mas-uula ilaa al'aankan wax wada hadala iyo wax garaabyada kama hayna sacab shacab soomaaliyeedoo dhibbanaan nahay intaasaa meeshana keentay waxaana caddaynaynaa walaalaheen iyo eheladeennii dad soomaaliyeedoo dembilyaal inayna ahayn aniga oo magacaygu yahay cabdulaahi ciise maxamed kana socda dadkii sida xaqdarrada loogu laayay gobolka shabeellada hoose soonaha ugunji oo haddii alla kuriga diyaaradaha darooniska maraykanku ay ku laayeen dadkaas oo dowladdu iyo maraykankuba ay sheegeen inay ahaayeen dad shabaaba waxaan halkan u soo istaagay in aan ka hadlo inaan dadkaasi ahayn dad shabaaba inay ahaayeen dad shacab ah anigu waxaa ku jiray wiil yar oo saqiir ah oo toban iyo saddex sano jira oo la yidhaahdo cabdifataax farxaan maxamuud maxamed wiilkaa yar oo dugsi ka dhiganayay ceelasha biyaha dugsi qur-aan uga jiray una tegey booqasho ugu tegey aabboo jooga beeraha dadkaas waxay ahayen dad shacaba si xaqdarraa in lagu laayaan caddaynaynaa oy dad shacaba ahaayeen mucallimkayga oo diinka i baray ee i soo koriyey sheekh muxamed sheekh isxaaq sheekh muxamed oo loo yaqaano mucallim ooyaaye oo nin waayeel ah dadkaas abriyada ah oo lagu laayay meesha lagu gumaaday dowladdayna soomaaliya iyo dowladda maraykanka ay ku sheegeen inay yihiin dad al-shabaab ah waxaan caddaynaynaa al-shabaab inaysan ahayn oo yihiin dad abriye ah dad shacab ah masaakiin ah oo si xaqdara ah lagu laayay dowladdeenna soomaaliya waddanka ayadaa ka mas-uul ah shacabka ayadaa ka mas-uul ah waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda maraykanka oo gefkaas galeen in ay nooga soo garaabaan oy nagala hadlaan dhibaatadaasna la geystay wuxuu falkaasi dhacay talaado gelinka dambe taariikhduna ay ku beegneed tobanka bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka magacyada dadka halkaasi lagu gumaaday oo gaaraya ilaa iyo lix qofood lambar kow axmed nuur aadan cusmaan soddon iyo saddex sanno jir ah cabdiraxmaan cali waadhoor lixdan iyo siddeed jir ah cabdiweli aadan barre soddon jir ah sheekh maxamed sheekh cisaaq sheekh maxamed oo loo yaqaano macalin ooyaaye lixdan iyo shan sanno jir ah macalin cabdulaahi cali maxamuud konton iyo lix jir ah cabdifataax farxaan maxamuud oo saddex iyo toban sanno jir ah ugu dambayn annagoo ah ehelada dadka halkaas lagu gumaaday annagoo ah dadka halkaas lagu gumaaday eheladooda waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka in ay nagala kulmaan arrintaas kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah ehelada dad maraykanku uu duqayn ku dilay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد iminka dowladdiin ah ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mida bulshada ku dhaqan tuulada matano oo ka tirsan gobolka gedo boqol labaiyo toban ruux ayaa dowladda loo soo gebagabeeyey wariyahana abubakar ibraahim geedi ayaa qadka telefoon kula xiriiray qaar ka mida dadka dowladda ka faa'iidaystay waxaanay yidhaahdeen ugu horey magacaa ku bilow iyo halkaa joogto abo magaci xasan ali ibraahim lareen mantaana maanta halkaas maxaa ka dhacay maalintan dowlad oo gabagaba haytay oo todobarinanwadi yaa maalinta ee ardeeda qabtay sheegaha ilaahay maalinta alxamdulilah dowladda maxaad ku qaadateen dowladda meesha qaadan afar ku taab yaana ninka asri khudaca kiiduka usuulu thalaas qawaadi alarbac xusna almuslim waa gart marka antaha ka qaadan yaa idiin qabta dowladda aynan qabatay alxamdulilah dad kumada culimada xarakada kumada haa waa wilaaya islaamka darti imise qof baa ahedeen tumi lama qof dowlad noocan oo kale hore muga qayb gasha adiga dowlad tan oo kale ee mana ilaahay fadishay tan dowlad wanaagsan hayti oo eed arda ilaahay ka mahadsan eed qiim badan wilaayada maxaad ugu ducaynaysaan iyo macalimiintii wax idin baraysay ma inka do-aana ilaahay fadlishay ini iyo ilaahay khayr badan siiyo ini ilaahay ku abaalmariyo oo ardadeeda ilaahay maalinta qiyaamo ardeeda shafaaco badan ku siiyo iyo anka do-ayaan on badan oo khayre oo ilaahay raali keeniyo halan dowladda walaan ku qaadan asharadii haymiya haa wax ka mida ma noo akrin kartaa haa kitaabka ka usuulu salaad may ka may ka kooban yaha sida masale sideeda masale tan ho- an horreysa may ahaa macrifatullaahi wa macrifatu nabiy sala allahu alayhi wasalam wa macrifatu diini alislaam oo bila dilad intaasa ka koobanayo ma koobo karo laakiin alxamdulilah fal badan oo faa'iido leh oo intaasayba hoos galaw oo shuruudooyin iyo ardeed alxamdulilah wal badan oo ardeed ilaahay subxaana watacaala diidow wal badan oo ilaahay subxaana watacaala raalli kicin oo intaasay oo inshardatay yaaminaa ardayda ku dhegensanayo nin ku arkay kitaabka ugu horey magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto magacayga waa ibraahim cabdi cali maanta waa ka dhacay doori baa ka dhacday dooridii dhamaadkeeda baan joognay maanta beriyaha noo soo soctay dowladda yaa idiin qabtay waxaa noo qabtay muslimiinta noo qabtay macnaha oo culimada wilaayada gedo haa degmada baareero imise maalin bay idiin socotay dowladda toddoba maalin oo kale noo soctay imise qof baa ahedeen boqol iyo waxaan ahnayd laba iyo toban imise kitaab baa ku qaadateen waxaan ku qaadanay sida usuulu salas xisnulmuslim kuda caqiidaka qawaacidul arbaac walaayada gudow waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu barakeeyo dadkii noo soo qalqaaliyey in maaragtay baabuur shidaal nagu soo shubtaan oo kutaabo ay laag nagu soo bixiyaan ciddoodii iyo degmadooda ay nagu soo tagaan guryaha noogu imaadeen oo maaragtay oo casharo ay noo oqiyaan ilaahay xaggiisii iyo nabigiisii ay wixii qarmeen ay noo dardaarmeen taasaan macnaha ay guul eh ayagana marka si ay ilaahay ajar ugu siiyo maalinta maalinta aakhiro taasaan ayaynu u mahadcelin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn ku bilow halkaa joogto iyo magacaaga calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu halka aan joogo waa mataano oo ka tirsan degmada baardheera oo walaayada islaamka oo degmada baardheera ka tirsan weeye magaceygana waa macalin xuseen foodey weeye ma garat halkaas maxaa ka dhacay maanta waxaa ka dhacay dooro noo socotay toddobaad noo socotay oo ilaah baa ku mahadsan walaalaha islaamka muslimiinta meel ay joogaan baa ku mahadsan dowladahaasaa maanta noo dhammaatay gebageba noo ah dowladda ayaa idiin qabtay waxaa noo qabtay walaayada islaamka oo ka tirsan degmada baardheere imise duruusa ayaa qaadateen intii ay socotay dowladda waxaan qaadanay far kitaab baan qaadanay kitaabka la yidhaahdo usuulu salaad kitaabka la yidhaahdo khud caqiida kitaabka la yidhaahdo qawaacid alarbaca kitaabka la yidhaahdo xusn lmuslim wixii aad barateen wax ka mida ma noo akrin kartaa haa haddii allahu ogolaado oo ilaahay awooddiisa uu ku ogolaato waa ku akrin karaa dacooyinka aan ka bartay waxaa weeye alxamdu lilaahi kasaanii haada thawbi warazaqanii min gayri xawlin minii walaa quwata ila billah ducadaas goormee la akhrisanayaa ducadaas waxaa la akhrisanayaa marka dharka la xirto ma noo sheegi kartaa ducada la akhrisanayo markii musqusha la gelayo ducada waxaan kuu sheegi karaa marka musqusha la gelahayo allaahumma inii acuudu bika min alqubisi walkhabaa'is culimmadii idiin qabatay dowladda maxaa ugu ducaynaysaan waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay abaal iyo ajar iyo xasanaad ha ka siiyo walaalaha muslimiinta ah dhammaantoodii waxaan ugu abaalmarinaynaa in ilaahay iyo aakhare iyo adduunba rilla uu ku ahaado abaalkoodin ilaah unbaa gudi karaa jazaa oo abaal oo adlacaafa mudlacafatana ilaahay inuu siiyo oo dhibaatada hadda muslimiinta haysatan ilaahay un ka dulqaado shartii iyo tii adduun iyo tii aakharaba ilaahay un ka qabto abaalkoodii ajarkoodin ilaahay iyo aakhare janno ugu bedelo dowro adiga hore muga qayb gashay weligay maanta ka hor dowro ma tegin ka waran bal isbeddelka markii dowladda la bilaabayay iyo hadda isbedelka dowladda markii la bilaabayo waxaa laisugu yeeray horta maxay ahaayeen baa markii hore qalbi igaga jirtay haddana markaan dib u fahmay oo maalintii u horreysay iyo maalintii labaadba horey baan usii qaatay dadka asaagaaga ah ee weli aan waxbarashada u helanay maxaad leedahay dadka asaagayga oo weli waxbarashadaas aysan u helaneen oo hadda ka horgelin waxaan ugu digahayaa aan ugu baaqahayaa walaalaha muslimiinta meeshii la isugu yeero dacwatullaahi la isugu yeero inaysan u degdegaan oo aysan ka degdegin oo ka cararin baan u dardaarmayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn halkaa joogto iyo magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aan hidooyarow maxamed ali ere tiirida gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheer gaar ahaan tiirida mintaano roog maanta halkaas maxaa ka dhacay geedka inumay kudhiyay ilaahay maciso dooriitooda beraha dareerti cajiib eh oo ilaahay maxadu isku le walaayada islaamka maxadu isku le kii jaahilhaayey kii macalimhaayey wala goroday qur-aanka goroday oo ilmadan ankasaanayo oo dhanba ajiibka nagati oona dhanba lariyaaqni oo una dhanba shahuurtan dhiiggana kiidi oo antagna hadda siinkumaqnaaytana una lahaynay liyaabniya kudhiidi imise maalin bay idiin socotay sabebere imise qof baa aheedeen boqol tuman iyo lama casharada aad qaadanayseen wax ka mida noo sheeg may qaadanayhe afar afar kutaab iya casharadiio qaadan dowro noocaan oo kalea hore mauga qayb gasha adiga doorin oo kale isku dhaa weligayna ma aragnay baan ilaahay may unku baryay may ilaahay unku baryay duuliyo haddi an dagaalamayo anti ilaahay geysi oo gaalada alla ku reebo iyo saliid diilidka shibhaan ilaahay korhamarsiyo ilaahay unku barye walaayada islaamka aragabe arakade dadka asaagaaga ah ee aan weli wax baran maxaa leedahay dadka oo oo ehelka ee weli wal barana may lahaa walaalayaalow kollay adduun ma rooga ilaahay ku yiri inaka maytu wa inahu maytuuna miidkiyaana ka arhay talqiinte ma roogi doono may aree may lahaa walaayada islaamka inti isin ilaahay may walku barataan oo ilaahay ma isugulah waana cadiidaan ilaahay baari wa adiullah wa adiu rasuul wa uli amri minkum walaayadan fafayla oo minkum fafayla ilaahay ma isugulah diinta islaamka wada fadiya fadiyaasa dacwada fadiyaasa jaahilnima duurkan kala jarteeda kolley hoola walku taday adduunkan walku tagay geedilukoyaha intii walaayadan ilaahay maisugulaha dacwadan wada waan ha ku deera lahaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn halkaa joogtay magacaaga cusmaan suguug maxamed aleran cusmaan suguug maxamed gobolka gedo mantaana maanta waxaa ka dha duuri oo cusub oo yaa ka dhahay dowladda ayaa idiin qabtay yaa waliyada islaamka imise cashir baad qaadateen
afar kutaab afar kutaaba qaadanay imise qof baa ahaadeen boqol toban iyo laba wilaayadii islaamiga ee gedo maxaa ugu ducaynaysaa ugu dambayntii magaalada ila- ah, ge- maynka doa intii kursi ilaahay dheeray dadkaasaa gaaga ah ee aan weli wax baran maxaad leedahay dadkaasi nin walbaradaan oo arday wilaayad wal ku baradaan anka doaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto eeyu sheekh xuseen adhare maanta maxaa ka dhacay tuulada mataan waxbarasho cusub yaa idiin qabtay waxbarashada walaayada islaamka imise maalin bay idiin socotay todobere afar kutaab wiigiisa adduunka meeldoori lakaayo isku dhaaf meeldood walla ka baro maarin hanti ilaahay barakaay adduunya aakhirab kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku dhaqan tuulada mataano oo ka tirsan gobolka gedo sidoo kale mid ka mid a macallimiintii dowladda bixinayay ayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan uga warramay daruusta ay bixinayeen oo dadku ay qaateen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ما صن إلهي من سور جليي إن أنقذنا الدورة ee todobmaalmood socodkii dadka lan ka wadeen dadka lan dowladaasay lan xarayeen iyo ayin tiradiyo tumi lama qof boqol tumi lama qof iyo ayin n ilaahay subxaana watacaala mahadsan nicmadaas taase ilaahagiina waafajiyey dadkaasoo ed han han xaroodeen dowladii markii lan kaweeri oo markii oo kooban an riyaageen dowladu walbadan dad badan nin male i jarna walbarashadeeniya qaabkan nidaamkan xarakadii aan wediyo ii jarteen mala jarna aan haadaran awalan dadkaasi ilaahay subxaana watacaala mahadsan uma dadka qiibgaada iyo tiradaas iyo laka akhri ilaahay yaa mahadsan dowlada kutaabo ka bahan ee may kumid ah kitaabka usul salaat yaa kumid ah kitaabka may kumid ah qawaid alarba yaa kumid ah kitaabka khuda caqiida caqiidataka yaa kumid ah kitaabka xisn muslim yaa kumid ah kitaabadaas dowlada laka gaadi kale ilaahay subxaana watacaala mahadsan ilahay nin suurigeli dowra dowladaasayna may qabatay dadkaas nin sheegtay ilaahay uma mahadi ilaahay kabacda walaayada gedo khaasatan baardheere degmada baardheere wa khaasatan dacwada iyo waliba gaaban gaawada iyo barnaamijkaas lahayki macal waalidiina ka jara taas ilaahay subxaana watacaala mahadsana khaas ahaan walaayada kamahadsan iyo guud ahaan xarakada guud ahaan iyo ducaada meel kasoo rogaan ilaahay subxaana watacaala ayaa bacdi kamahadsan bacdig ilaahay taas haddii aan intuun guduba kollay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaana watacaala caalamka ma hansaarayhin dadka walbaradan dadka bani aadamka ah waqamaylan kutalagalahin iyo diinka ilaahay makala cilmiyo baradan oo khaasan dadka muslimiinta ah in ilaahay diintii walku baradan ma in dardaaramayn kabaagay muslimiinta meel kastayo rogaan idheela- idheegaan dal iyo dibidda in ilaahay diintii baradaan diinkan kollay may la raayihin duwaaglankii kasawaya iyo dunyada kufujiya diinka lanki kasaw aan gargaaro kor lankasana diinka ma gargaaro kor maadaama diinkan lah ka duuli weliba gaalaha ka duuli oo ina tirtiran iyo fadayaan ilaahay subxaana watacaala yuriiduuna liyudfiu nuurallahi biafwaahim ilaahay leyin ee diinkaasay ina tirtiraano dadkun weliba waa siyo iyo ayin dadkan kuweelaan fadayaan wadilow takfuruna kamaa kafaru ilaahay subxaana watacaala tilmaami in diinka dadka muslimiinta diinshoo baradan markiiba diinshoo baradan diinshona difaacan saalada ka duulan iyo weliba inis xiiliyaano mujaahidiinta meelkasta rabaan dadkan xiiliyan isgarabsadaano wali buu ahaa galanti isgabsadaano ilaahay subxaana watacaala si shaagi buu ahaa damaantiyo gaalo la dagaalaman laakiin waa khaasa dadka muslimiinta walbarashada haddii yaraati edel aan ku yaraa aan ku yaraadeen maynka baaqay meel kasta rogaan muslimiinta in awalan diinshoo baradan habajo baradan diinshoo baradan nabajo baradan kadibna odowka diinka ka duuli waliba yo diinka ku difaaca may weelay lanka diinsiinkasaan waliba difaac diinka ma difaaca kor waliba waa ilaahi subxaana watacaala inay diinsa difaacan may kale yaan ilaahi subxaana watacaala aan kutuugay mujaahidiinta walaalaha saf ka roogan maalinkaas waliba waa gaalada la herdimaayaan in ilaahi subxaana wataala an gargaara markii gargaarka markii laalano markii ilaahi subxaana wataala lan gargaara diinsiga ilahi rasuul in gargaare alla may baleeya iyo aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurkum waysabid aqdaamakum bishardi may la geliyahin gargaarka ilaahi subxaana watacaala in dadka ummado diinkan gargaaran haddii ilaahay diintii lan gargaara ilaahay subxaana watacaala nin gargaare dhammaan dadka muslimiinta mayn laa guud ahaan mayn laa diinka ilaahay ni baradan diinka ilaahay subxaana wataala lan gargaaran mujaahidiintana garab galan hagaajintii meelkastayo ka aragana an gargaaran weliba ha dhawayaan walaaladiiow gaaladan weliba waa ku dheragaadan weliba ku dheeradan sirti gaaladan weliba iyo faafiyaan sirti muslimiinta mujaahidiinta iyo meelkastayo rogan iyo qariyan taasa koley walaa dhamaan muslimiinta dardaarme kole jazaakum allahu khayra insha allah warkayna meelsa meelasa gabgaba dadka ka faa'iidaysaday may lahaa ma hadsintiin ilaahay subxaanahu watacaala siinku ajar siiye diinkiina weliba lasiinku weri isiin lahaa ajiibtan ankoyten elaan welibolan kasta tilaabadiisu qaada ajra ilaahay subxaanahu watacaala ku siiya ee rasuulka salawaatullahi alayhi wasalaam ay sheegay tilaabahajada kheyr nijaan gaada in ilaahay tona dembiga ka dhaafow tona welibu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala xasanaadkiina ziyaadiy waa ilaahay rasuulka sheegi markitasaasi may lahaa ajar xusubteen ajar hobsateena welibu ahaa macnugiin iyo wejiya iyo deerteen kheyra deerteen may laha ilaahay subxaana watacaala angmahdiya waman biasbaxdina mujaahidiinta may lahaa garabsi sirma walbalsinaka burziyaasida may kala lahaan dardaarmaylankii walan bilaawaden in iswalibo ziyaadsidan kutabna walbarashada meel kastilu kala geeki culimmada islaamka geef walbadan iyo duuben kitaabi duuben waliba waa meel kastilu kala diyaaro may laha marka kitaabadaas inu kufaa'idaysadaano helshoona walibo diinka waliba bardan helsho balan ciyaalshoona ka tarbiyayan ciyaalka iyo bilaantan iyo rogaan diinka ilahi la ka tarbiyaysa dadka guryaalka nagadan guryaal muslimiin nuura una diinka ilahi ku nuurasa nagadan nagadan taasa kala dardaarmayoon insha allah kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a macallimiinta ku sugan gobolka gedo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu saaxiib la yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed abey axmed ayaa doonaya in uu xaqiijiyo qodobadii qabyada ka ahaa madaxdii hore etoobiya soo martay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in gebi ahaanba wax soomaaliya la yidhaha adduunka aan laga sheegin oo etoobiya lagu daro islamarkaasina etoobiyaanka lasoo gaarsiiyo badda cas iyo badda madow ee soomaaliya sidaasoo ay tahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ummadda ka gadayaa in abey axmed uu yahay saaxiibka soomaalida ugu dhow islamarkaasina danaheeda uu ka shaqaynayo waa sida uu hadalka u dhigaya haddaba siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho oo ay ku jiraan xildhibaan sakariin maxamuud xaaji cabdi yaxye caamir iyo doctor xasan shaqaale ayaa waxa ay ka warrameen waxa ay ku salaysan tahay saaxiibtinimada labada nin iyo ujeedooyinka guracan ee etoobiya ay soomaaliya ka leedahay waxa weeye qabsi toos ah yaa dalka ku socda soomaaliya hadday rabto marka sida falastiin inay noqoto weliba falastiin falastiin waxbaa u haray weli annaga waxba noo haray miya isbahaysigan waa qorshe horta markiisu hore yamamooto u waday soomaaliya eritrea iyo jabuuti iyo etoobiya inay midoobaan dhinac kalena south sudan iyo kenya iyo inay midoobaan iyo uganda oo kenya ay xarun u naqato arrinkana adisababa ay xarun noo naqato beryahan waxaa muuqata inuu dardar gelinayo abiy axmed doorashadiisaa soo dhow laftiisa doorashada ka hor inuu afar dekadood tago aa u qorshaysan ay ka mid tahay kismaayo waxaa jirta lacag sagaal bilyan ah oo loogu talagalay isbahaysigaas uu hirgalayo in lagu bixiyo inkastoo lacagtaas ten percent keliya ay naga soo gaarayso wadda ka bilaabanaysa boosaaso mid beledweyne ka bilaabanaya iyo mid kaloo ka bilaabanaysa baydhabo saddexaas un haddii la qiyaasa lacagta ku baxaysana ten percent waxay ka tahay out of nine billionkaas ololahan marka hadda wax dadejinayo oo etoobiya ay aada usoo faragelinayo sida muuqato oo meel kasta ciidamadooda ay joogaan iyagoo amisom iyagoon amisomayn oo dhowr generaalo etoobiyaan oon ka tirsanayn xataa amisom ay gudaha joogaan waxyaabahaas oo dhan waxay sii fogeynayaan xalkii laga sugayo in soomaaliya etoobiya ay midoobaan iyo eritrea laakiin haddiiba ay midoobaanba ka soo qaad oo la yidhaha hal baasboora ka dhexeeya saanay naqalaa waxa oo dadka lagu laabkaciyo meeqa milyanoo qof ay yihiin iyagoo anaguna meeqaana maxaan ka faa'iideynaa iyaguna maxay naga faa'iidayaan yaa ku dhumaya waxaa naqalayan nin oo haystay boqol dollar oo ku darsaday shirkadda hormuud boqolkiisi dollar awoodna ma laha codna kuma laha laakiin waxbaan ku leeyahay oo iska dhihi karaa marka isbaysigaas haddaan si miisaaman aan looga fikirin inkastoo weli aan baarlamaanadeenu ayna ansixin oo waxa lagu heshiiyey ilaa hadda ma naqaan xataa oo waxa karaashka ay ku socdaan ay ku socoto waa wax khasaare ay ugu jirta soomaaliya madaxweynaha waxaa lagu doortay in etoobiya aanu arrinteeda aanu iska muusno oo etoobiya nacay baa lagu doortay hadda intuu tegey meesha la yidhaahdo abdisababa wax laga keenan anuu garan maayo barlamaankan ku jiraa waxay noo keeneen oo madaxtooyadu noo keentay afhayeenkii madaxweynaha hadla waxaa lagu heshiiyey warkii iska ma garanaysaa meediyaha ahaayo idinku aad qaadi jirteen iskaashi xagga waxaas ilaa hadda wax dukumenti oo barlamaanka la hor keenay oo la leeyahay dowladda etoobiya waxaasaan la gallay barlamaanku ha ansixiyo ama golaha wasiirada ma hayno haddee dalna hal qof uma fekero hadday madaxweynaha ka tahay inuu inuu maaragtay shiddadooda uu naga maaragtay iska aamusinhayo waa meesheeda laakiin annagu ma hayno wax dukumentiya oo dowladdu soo saxiixday oo etoobiya la soo saxiixtay soomaaliya iyo etoobiyana isma raaci karto way isnabadgelin karaan waana is muxuu ahaa wada noolaan karaan haddii etoobiya laga helo sida uu sheegay marka xildhibaanku iga horreeyey wuxuu raadinaya inuu soomaaliya dekedaheeda uu ku qaato si free ah si uu u tuso uu yidhahdo dadka etoobiyaanka oo dhawaakana soomaaliya waxaa idinkaga soo xoogay ama idinkaga soo qaaday afar dekadood oo dhaqaalihiina uu kobci doono oo horumarkiina uu kobci doono soomaaliya mataqaanaa waa dal dad dadkiis uu yaryahay adinkaa dhaqaali helaysiin oo markaa dadka etoobiyaanka u arkaan nin ka shaqaynaya maslaxadooda oo markaa ay u codeeyaan asoo dhahaya inta dhiman waa dhammaystiri doonaa jidadka uu sheegaya brofesorkan dhisi doonaa soo xamaraad u shaqa tegi doontiin saasuu u sheegaa in return marka laakiin taas free ma ah in return annagana xaggeenna villa soomaaliya iidana waxay jeceshaha inay meesha iska sii fadhido marka waxay rabtaa iidana ay ka faa'iidaysaa dekadahan ku siinaa ee adiguna ciidan isoo sii oo aan gudaha dadka soomaaliyeed aan ku caburiyo oo ii xooga sidii ka dhacda baydhabo ama hadda waxa gida ka socdoo kaleeto oo kadib lagu samayn doono expansion dadkuna ay u maleeyaan inay meeshaas ku akaan doonto ciidamada etoobiyaanka iyo dadka soomaaliyeed inay xoogaan haddii dekada la siinaayo si ay dekadahaas u helaan oo boosaaso u helaan oo u helaan hobyo u helaan oo kismaayo u helaan ciidamada etoobiya waa loo isticmaali doonaa waqooyiga soomaaliya loo isticmaali doonaa waqooyi baryaa loo isticmaali doonaa kismaayaa loo isticmaali doonaa sababta waxay tahay strategic interestga uu leeyahay obaye iyo dadkiisa ayaa wuxuu gelaa dalka soomaaliya in la xoogo oo lagu xoogo mashruucaas isaga ah aan bareelo guudba waxaa u ah maraykanka sababta waxay tahay wax aan maraykanka uusan rabin lama samayn karo markii ciidan ilaa boqol kun ay wadankii ku dhex jiro markii maraakiibtii iyo badihii ay xaggaa ku joogaan haddii hoggaanka etoobiya uu yidhaahdo soomaaliya iyo etoobiya waa one country maxaa diidaya mushkiladdu waxa weeye dhowr dhinac weeye horta soomaalidii in badan oo madaxda ah etoobiya waa laga celin la'yahay iyagii baa doonanaya oo raalli ku ah oo daba ordahaya kowdha iyadiina barnaamijkeedii kaa weeye dowladihii reer galbeedka ahaa oo carabtii ku darsantay aan walaalaha dhihi jiray maalgelinaysana barnaamijkaasay wadaa xawli yani waxaan la mid nahay qof maroodii dusha ka saaran yahay waxa keliyoo lagaga bixi karaa waxa weeye dadku inay caqlisadaan isgartaan midoobaan anugu waxaan islahaa markii tigreegii burburay gobollada dalka dowlad goboleedyada iyo xataa somalilan iyo dowladda dhexe ile mas-uuliyiin weeye soomaaliya mas-uul ka yihiin intay isu yimaadaan oo yidhaahdaan war nimankaani intay maqan yihiin oo iyaga laftooda civil war iyo muxuu aha dagaal sokeeye ka dhex jiro soddonka sano nimankii nasaaraa weeye awalna jabhadaha nagu soo abaabulo dowladdii naga dumiyey war intay maqan yihiin intaanu shiro aanu timaheennu haddaan soomaalin nahay dhinaca u xidhna maqlaysaa iyagii baa laga ku soo ordahayoo raba oo carabina ku soo darsantay anugu marka waxaan arkaa dowladdii dhexe inay gashay booskii gobollada aad sheegaysa soo ma garan wax walbana ay hadda etoobiya u ogoshahay aysanna la qaybsanayn barlamaanka iyo dadkii soomaaliyeed siduu u sheegahayey profesoorku waxa weeye toddoba markab oo dagaal baa etoobiya gadatay eritrea tegi maayaan oo ogna eritrea yeeli mayso soo maha badeeduna waa bad iska yaroo maba qaadaan intaas badda loo samaysta jabuutina tegi mayaan oo waxaa jooga ciidamo maraykan iyo faransiis iyo adduunka dhan baa jooga halkee bay u socdaan baddaan dherarka badan oo saddexda kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex kilomitira oo qofna uusan ilaashan oo soddon sano kalluunkeedii iyo khayraadkeedii la dhacayo ilaa hadda lagu jiro la dhacayo weeye meesha u socdaan wakti aan dad la midoobi karro ama dad aan cooperation la samayn karro ma joogno institutionskii ama hay-adihii dalka oo dowlada dowladnimada ahaa maba dhisnaba shacbigeennii iyo gobolladeenii waa kala gogo-an yihiin waa ogtihiinoo dalka intaa la eg hawadiisa keliya baa gaadiidka diyaaraduhu isu maraan dhulka ma maro badda ma maro cirkaa la maraa wax kalena maahane waxa weeye sidaynu u qaybsannahay sida dhibaatadu inoo saamaysay dowladihii hore waxaa iska maamulan jiray ethoobiya tiri yani inay sidaas tahay oo dowladihii hore ay iska maamulan jirtay ethoobiya oo macnaha iyagu ay rabeen miya mise macnaha waxyaabo duruufaa keenaya waxaan ognahay eh, madaxdii soomaalida soo martay ninka ugu aqoonta badnaa ethoobiya oo waktiga ugu dheeraay ay wada shaqeeyeen wuxuu ahaa madaxweyne cabdullahi yuusuf allah yarxamo etoobiya iyo asaguna waxay ku dagaalameen markii u dambaysay sidii soomaaliya loo maamulayo oo- oo wuxuu ka diiday sidii ay rabaan in etoobiya lagu in- in- in etoobiya siyaasadda etoobiya inay ka shaqayso soomaaliya ayay isku sheegeen isaga iyo etoobiya waana wax oo oo fakti oo caddayna loo haayo maya fiiri inaad afar dukaan kas- inaad afar du- shan dukaan ki- wax ka soo iibsato inaad inaad hal dukaan ka iibsato waxaa kuu fudud inaad hal dukaan ka iibsato sababta waxay tahay alaab kastoo tafaariiq ah iyo jumlo mar kasta waxaa raqiisan jumlaa raqiisan marka waa sida uu professor yaxya uu sheegayo etoobiya unbaa hadda hawshii loo fududeeyey marka horey hooreed sababta marka hore waxay ku- waxay ku rooneed xarunta dhexena waa la dagaalamaysa waxbay ka- ka qabsanaysay maamul goboleedyaduna mid kasta gaar buu wixiisa u difaacanaya hadda waxay noqotay jumlo hal dembiil ayaa lagu shubay marka etoobiya markii hore iyo hadda hadday khatar badanta qofka etoobiya xukumaya xataa hadduu soomaali yahay istraatijiga etoobiya soomaaliya le- ka leedahay buu ku shaqaynaya kuwaasi waxay ahayn siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد iminkana waxay soo taraysa eedeymaha loo jeedinayo madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo faarax sheekh cabdulqaadir oo horey u soo noqday guddoomiye xagaanka koowaad ee baarlamaanka federaalka ah iyo waxa loogu yeero wasiirka garsoorka iminkana baarlamaanka xubinka ah ayaa dhaliilo badan waxa uu dusha uga tuuray madaxda dowladda federaalka ah wuxuu sheegay in hogaankooda ku guuldarraystay wax ka qabashada arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo arrimo maamulka la xiriira wuxuu hoosta ka xariiqay in wakhtiga intiisa badan ay ku bixiyeen dhalanteed iyo waxyaabo indhasarcaad ah waa arrinta nabadgelyada iyo meesha ay joogto iyo arrinta maamul dhisidda iyo dowlad samaynta ee meesha aynu joogno ee marka anigu waxaan waxaan ahay dadka aad iyo aad rajada weyn u qabay aaminsanaa dadka soomaaliyeed marxalada lasoo dhaafay inay jireen dowladda cusubna marxaladahaas inay ka bixin doonto nasiib daro ee dowladdii maba aadin dha- jidkaa wixii looga bixi lahaa ama ama wixii looga bixi lahaa mashaakilka noocaasa waktigii badankiis wuxuu ku baxay waxyaabo dhalanteed ah waxyaabo indhasarcaad ah waxyaabo aanan marna taabanaynin nolosha dhabta ah ee muwaadinka soomaaliyeed iyo masiirka iyo mustaqbalka dadka soomaaliyeed ilaa hadda aynu soo gaarnay in eh, aynu joogno gabagabadii muddadii oo waxyaabihii eh, dee asaaska u noqon lahaa in doorasho eh, xor ah oo cadaalad ah oo qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo oo maanta lala yahay si xataa la isugu keeno dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii ee isla wada joogay maalintii xilka lagu wareejinayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo horta ciidanka soomaaliyeed ee tobankii sane la soo dhaafay maalin kasta dadaal ayaa lagu bixinayay adduunyo badanna way naga kaalmaysay dowlado aan saaxiibanahay ayaa runtii dadaal aad u weyn ku bixiyey dowladda turkiga ay ka mid tahay ee maraykanka uu ka mid yahay ee dowlada dowlado kala duwan sababta dadaalka loogu bixinayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga dhammaantood ma aha in dad kaloo soomaaliyeed ay la dagaalamaan waa inay sugaan amniga gaar ahaan inay ka celiyaan dadka ee dadka nabadiidka iyo argagixisada inay ka celiyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga looma dhisin dad soomaaliyeed oo ra'yi siyaasadeed oo kala duwan leh inay weeraraan waana ayaan darro aad iyo aad u weyn in eh, iyadoo tobankaa sano dadaalkaa weyn ee adduunyada unala garab istaagayay oo uu filayay ciidankaas inay noqdaan ciidankii aan oga maarmi lahayn amisom oo uu filayay ciidankaas inay noqdaan ciidankii ammaanka dalkeenna ammaanka dadkeenna ilaalin lahaa in la geliyo dagaallo siyaasadeed oo keena kala irdhow ee waxna u dhima runtii kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay isku qabaan Ee, ciidamada iyo askarta iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ciidanka markaan arka aniga aad baan ugu farxaa ee, maalinba horumarka ay sii gaarayaan laakiin dadka madaxda ah ee siyaasadda u haya ee u adeegsanaya ciidankaas inay dagaal ku geliyaan dad kale oo soomaaliyeed oo ra'yi siyaasadeed qabo waxaan arkaa inay tahay arrin nasiib darro ee aad iyo aad u weyn ah meel ma garanayo anigu ee, dalkeenna oo dagaal sokeeya soo galay dalkeenna oo dowladnimada ay ka burburtay dalkeenna oo awooddii iyo wax badanuu lahaa waayey in wixii yaraayeena lagu kaalmeeyey ee noo dhismayey ay haddana sii galaan dagaalkii ee dad soomaaliyeed oo la yidhahdo dad soomaaliyeeda aa laga adkaaday oo xoog looga adkaaday ee runtii ma aha wax dowlad dhiskeenana u adeegayo wax sharaf u kordhinaya ciidankeennana ma aha wakhti ka yar sanad ayaa u haray madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana jira qorshayaal ay wadaan asiga iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre oo la xiriira in kuraasta ay kusii fadhiyaan faarax ayaa waxa uu sheegayaa inaanay macquul ahayn in la aqbalo in xilka ay sii hayaan doorasho la-aan horta anigu kama hadlo inay dhici karto inay dhici kar doorashadu waa waajib waa inay dhacdaa haddii doorashada dhici weysa macnaheedu waxaa weeye joogitaanka dadka kuraasta ku fadhiya waa joogitaan sharci darro awood Ee, waa xil isku dhejin waa maxaan ku idhaahdaa xuquuqdii shacabka uu lahay oo lagu xadgudbayo waa ballanka bax marka ma dhici karta iyo ma dhici karta iyo iyo iyo iyo sheekadu sheekadu ma ma taagan waa inay dhacdaa waa inay doorasho dhacdaa oo sidii lagu ballamay ay u dhacdaa oo haddii ay dhacdo sidaas inaanay u dhici karin ay timaado wax la isku ogyahay oo laga wada tashaday farmaajo iyo saaxiibadii ayuu ku eedeeyey in ay caburinayaan xisbiyada mucaaradka ah galan kartaa waxaa aada nasiib darro u ah in eh, dhiirigelin badan aanay helin arrinta xisbiyada kow haddii xaaladda amniga gaar ahaan oo aan dee iska dhibaato badan oo fursado badan aanan siinaynin dadka kulamadooda iyo wadahadalkooda iyo isgaarkooda iyo sheekaysigooda iyo weliba si xorriyada in looga hadlo Eh, qaybna waxaa ka ah weliba mushkiladaas dowladda federaalka iyo madaxdeeda oo ka shaqeeya caburinta oo ka shaqeeya in la diido eh, kulamada qaar ee xisbiyadu ay samaysan lah- ay samaysan lahayn adigana waad ogtahay eh, eh, eh, waxyaabaha qaar ee qaar ee soo dhacay magaalada muqdisho dhowaan waxaa ka dhacay kulan looga soo horjeedo dowladda federaalka ah garowana iminka waxaa ka socda mid maamul goboleedka puntland uu qabanqaabiyey oo asiga qudhiisu qaabeeleed u abaabulan faarax ayaa arrimahaasi soo hadal qaaday haddaad aragto dadka oo qabiilka ku yaacay oo isdoonanayo oo leh saynu isu difaacnaa saynu danteenna u ilaalinaa mustaqbalkeennu muxuu jiraa waa niyad jab ka yimid nidaamka dowladeed ee meesha ka jiro isaga ayaa hanan waayey dadkii soomaaliyeed u muujin waayey in dowladnimo la wada leeyahay jidkeedii jidkeedii la hayo Ee, mararka qaar shaki gelinayo waxyaabo iyo waajibaad loo baahnaa in la qabto oo xilligii munaasabka ah lagu qabto marka sheeko dhalanteed ah iyo xaflado iyo riwaayado iyo maxay ahayd ee, ee, taalooyin baan baan baan baan dib idinkugu dhisayaa lagu lagu mashquuliyo oo waxqabad looga dhigo dadku waxay isweydiinayaan ma dhab bay ka tahay dadkaanna hogaaminayaa inay nagu wadaan wax aynu wada leenahay iyo jid aynu wada leenahay markaa bay dadku raadsanayaan xaggee kaleeto oo aynu wax u doonanaa yaynu ciirsannaa marka aniga waxaan rabaa in lagu akhriyo midaas wax hadda bilowdayna ma aha dowladdeennii oo xoog badan oo ciidamo haysato oo hadda maalmaha waxaad maqashay ee, ee, dowladda horumar bay gaartayoo deyn cafis baa la inoo sameeyeyoo maxaan ku idhaahdaa ee, adduunkii baa baa baana ictiraafayoo ee, shidaalkii baynu soo saaranaynaa waxyaabahaasoo dhan wax ay tarayaan lama arko sanadkan u dambeeya mudaxileedka dowladda federaalka waxaa la filayaa inay sii kordhaan isqabqabsiga u dhexeeya iyada iyo maamul goboleedyada iyo weliba siyaasiyiinta kale ee xildoonka ah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
xildhibaano ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku baaqeen in qaadka kenya ka imaanaya la joojiyo kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho guddoonka baarlamaanka iyo xubno kale ayaa arrimahaasi carabka ku adkeeyey waxa ay sheegeen in cudurka corona oo ka dilaacay kenya ay suuragal tahay in soomaaliya uu soo gudbo sida aawadeedna ay tahay in qaadka kenya la joojiyo laakiin markay sidaasi tahay ma aysan dalban in la joojiyo qaadka ka imaanaya kenya oo ayana cudurka corona laga helay wadamada dariska aan nahay in si kumeel gaara loo joojiyo een, maxaa yeelay si fudud ayuu usoo raaci karaa een, qaadka waa waxyaalaha ugu sahlan ee soo raaci karo marka waxaa kaloon een, ugu baaqaynaa dawladda wax kasta oo sababi kara ama duulimaadyada ha ahaadeen wadamada een, caabuqa uu ku dhacay dadka ka imaanaya ha ahaadeen in maaragtay taxadar badan laga sameeyo marka een, dhakhaatiirtu waxay noo sheegayaan markuu qofku taabto meel ilaa muddo sagaal beri ah inuu ku noolaanayo fayraskaas inuu ku noolaanayo halkaas ahaan dalka kenya oo jaad aad iyo aad u fara badan ka soo galo oo uu saameeyey caabuqan la yidhahdo coronavirus arrinkaas waxaan ka codsanaynaa waxaan ku baraarujinaynaa waxaan ku dhiirigelinaynaa xukuumaddayada sharafta leh iyo madaxweynaha qaranka in ay tallaabo degdeg ah ka qaadaan oo ay ugu yaraan hakiyaan ilaa iyo inta arrinkan baaris dhaba lagu samaynayo iyo saamaynta uu ku leeyahay bulshada waa codsi aanu annagu qabnoon usoo jeedinayno waa codsi nooga yimid shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan oo arrinkaas dareen aad iyo aad u xun ka qaba oo ay dareensan yihiin inay tobannaan kun oo soomaali ah ay hal mar saamayn karayso arrintaas waxaan rajaynaynaa oo aan aad iyo aad uga codsanaynaa laanta fulinta ee aanu kalsoonida siinay ee aanu waajibka u dhiibanay in ay arrintaas si degdeg ah loo hakiyo looga fiirsado ilaa iyo inta laga xaqiijinayo inuusan saamayn shacabka soomaaliyeed ku yeelanayninna aanan jaad dalka soo gelin codsigaas ayaanu shacabka soomaaliyeed ka wadnaa shacabka soomaaliyeedna aanu gaarsiinaynaa inaanu ka gudanay waajibka iyaga ahaa inaanu gaarsiino xukuumadda federaalka ah inay tallaabo degdeg ah arrintaas ka qaado markii sidaasi xildhibaanadu yidhaahdeen xukuumadda federaalka ah ayaa isla goortiiba hadashay waxayna sheegtay in cudurka corona durba laga helay magaalada muqdisho dhowr qof oo dibadda ka yimid islamarkaasina la karantiilay ayay sheegtay mid ka mid ah in cudurka laga helay laakiinse caddayn looma hayo in warka ay sheegayso uu run yahay iyo in arrimo kale ay ku hoos jiraan haweeneyda ku magacaaban wasiirka caafimaadka ayaa warkaasi saxaafadda ka hor sheegtay waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqa oo aada iyo aada uugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nineteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaallo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha ee cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban casho dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid ee midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro wakhti yar gudaheeda meelaha dadka lagu karantiilaayo waxaa loogu talagalay eh, in dadka lagu haayo ee aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuxa walasyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم